inkasta oo madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo kamid ahaa shanta hogaamiyaasha maamul goboleedyada ee sideedii bishan ku dhawaaqay in ay hakiyeen xiriirkii ay la lahaayeen dowlada federaalk ayaa shalay sheegay in uu heshiis la galay dowlada federaalk islamarkaana uu heshiis kala gaaray khilaafkii kala dhexeeya dowlada uuna wada shaqeyn buuxda la sameynayo kadib wadahadalo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho xubno isugu jira siyaasiyiin waxgarad iyo aqoon-yahano ku sugan magaalada muqdisho ayaa soo dhaweeyay mowqifka maamul goboleedka hirshabeelle uu ugu laabtay go-aankii maamul goboleedyada ay ku gaareen magaalada kismaayo mas-uuliyiinta ayaa sheegay in go-aanka uu qaatay madaxweyne waare uu meesha ka saarayo is-afgarawaagii kala dhexeeyay dowlada dhexe islamarkaana uu u danaynayo danaha dadka deegaanada hirshabeelle maadaama go-aanka uu culays iyo saameyn gaar ah ku keenay deganaanshaha deegaanada maamul goboleedyada qaarkood magacaygu waa nabadoon bedel jaamac xirsi oo loo yaqaano dallaangare nabadoonada ummada soomaaliyeed ka mida gobolka banaadir arinta uu qaatay madaxweynaha hirshabeelle aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waana ku mahadsan yahay nin kasta oo waxgaradana sidaasoo kaleetuu ugu soo dhaweynaya soomaalidu waxay ku mahmaadaa adeer geeljira geela waa wada jirtaa haddana waa kala jirtaa dusha waa ka wada ilaashadaayo cadowgu ka wada dhacsanaa laakiin mid walba hashiisa qodaxdu kala baxaayo biyuhu siistaayo shilintu ka gooyaa marka haddii maamul goboleedada marka hore dul ahaan ay iskaashi ka lahaayeen xaqiiqiyan haddana maamulkiisu maamul curdana oo u dambeeyey weeye oo weliba mar la bedelay oo aan isku dubadhacsanayn oo amnigiisu sugnayn taana waxaa ku kalifay culayska shacabkiisu ku keenay waxgaradkii hirshabeelle labada gobol deganaabaa laysugu keenay muqdisho waa lala hadlay asna waa qaatay caqli saliima weeye waxay soomaalida ku mahmaadaan laba tilaabo dhexdoodba talaa ka dhalata marka labada tilaabo dhexdoodba tala oga dhalatay waana qaatay waana ku mahadsanyaha kuwa kalena waxaan kula dardaarmaya oon ku rajaynayaa inay soo raacaan wadadiisa sababtoo ah wardarku waa soomaali dadku waa soomaali ayr dadkiina iyo dowladiina soo raaca banjarinta ka daaya hagardaamada ka daaya soddon sanaan soo kacaa ku faynay dib hanoo celinina ninka maanta xiriirka u jara dowladda xaggee buu dalkii ugu sahmin oo u aadi anigoo ah xaawo cali ibraahim ku nool magaalada muqdisho go-aankuu qaatay waare ka laabashaduu ka laabtay oo dowladda heshiiskau la galay aad iyo aad uu fiican yahay nin waxgarad waaye mawaara allah barakeeyo shirka madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ka galeen kismaayo ee ka shireen inay dowladda ka go-aan waara marka hore waa soo qaatay kabacdi arantii marku dib oo maamulkiisa oo madaxweynaha ka yahay marku dib u fiirshay dib u eegasho marku sameeyey oo ka laabta go-aankaas waara go-aanka waxaan u arkaa mid maamulkiisa dan ugu jirto kala ququbnaasho kala daadasho inay dib imaanin madaxweynaha hirshabeelle aad iyo aad ugu mahadsanyahay aniga oo ah rofeor maxamed axmed maxamuud waad ogtahay maamulka galmudug waxa ka dhacay ninba ninbuu xilkii ka qaaday taasina wax oo shacabka soomaaliyeed u cuntamaya maaha isaga lafdiisa wax diyaar loo ahaa in aragti laga qaato oo midaysan oo way ku socotay sheekadu laakiinse wuu iska gaadhay laakiinse ilaa hadda waxaanu aragtida siyaasadeed ee uu qaatay ee maanta ka bedelan siyaasadii qaldanayd markuu soo lafaguray wixii communikeygiina uu arkay wax shaqaynaya inaanu ahayn war cad oo tafatiran buu ku hadlay waarana waa ku mahadsan yahay kuwa kalena wadadaasoo kalean rabnaa inay qaadaan in ma garanaysaa marka lagu soo celiyo arimaha siyaasada iyo arimaha siyaasada ee dowladda in shacabka soomaaliyeed loogu wada adeego iyadoo iyadoon dastuurka iyo nidaamka laga baxayn lalana shaqaynayo dowladda dhexe magacayga waa madiine maxamuud oo ku nool gobolka banaadir haddii culays soo fuulay oo waxaan kuleeya uu sira allaileh madaxnimadaada iyo jagada adaysta lafa ka meydid waxaa wanaagsan inuu ragga shala ballan tala lahaa inuu dib ula laabto marka ma aysan ma aysan noqon hadda go-aan degdegow qaatay inkastoo go-aankaas qaata aniga go-aankaas aad iyo aad ay la wanaagsan tahay oo inuu dantiisa garto ay tahay shacabkiisana uu garto asaga kolleyto kaligiisma uusan qaadan dantaas oo ku qaadanayo micnaha uu raggi shalay xiriirka uga jaraayo waxay ila tahay wuxuu u qaatay inay culays ka soo foolo maamulkiisa iyo shacabkiisa oy darfaha ku dhagayna dheheen anagu dowladeenaan rabnaa dowladda deris la yahay oo dowladda ay curdan tahay oo weliba iyadoo curdan haddana madaxweynihii labaadoo la bedelaa uu yahay marka inuu waxaan ku leeyahay dadkiisa uu aqbalo inta lagu dhagay oo faka waayo sidaas darteed oo waxaan kuleeyahay oo go-aankan degdegta ku qaata anu kolleytay qaasa qof ahaan saasay ila tahay tani marka waxay ku tusaysaa tilaabadan hadda la qaaday inay maamul goboleed isku danahayn oo aysan isku muuqufahayn oo ninba wixii uu dantiisa uu ka ilaashanayo inuu kursigiisa u badbaadilo uu kusii fadhiyo dhinaca kale war-saxaafadeed kasoo baxay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa lagu sheegay in heshiiska hirshabeelle iyo dowlada federaalka aanu quseyn golaha islamarkaana aanu waxba ka bedeli doonin go-aankii maamul goboleedyada kasoo saareen shirkii magaalada kismaayo walow golahu sheegay in hirshabeelle u madax bannaan tahay ka tashiga iyo go-aanka gaarista mansiirka dowladeed ee midda ummadeed ee deegaanada ay matalaan seynaba bukar maxamed v o a muqdisho